maalmahan ugu dambeeyey waxaa ka socday magaalada hargeysa wejiga labaad ee mashruuca shaqo qaran oo dhalinyaro fara badani ay doonayaan inay ka qayb galaan haddaba hablo iminka halkan fara badan ayaa jooga oo sita warqado iyo infoloobyo xidhan oo ay doonayaan inay ku xaraystaan si ay uga qayb galaan tartanka loo gelaya arrintan hablahanan doonaya qaarkood inaan magacyada weydiyo walaal magacaaga ii sheeg walaal magacayga waa cashaamir ismaaciil maxaad halkan u timid waxaan u yimi inaan maanta xariisto aan kala mid noqdo ardada sanad dafcadda labaad ee shaqa qaran waxaan ka mid ahay ardada jaamacadaha sanadkan ka baxay jaamacadda beder international university gaar ahaan accounting and finance faculty-ga waxaanan maxaa hada jeclahay in rajaynayaa inaan noqono ardada kusoo baxay shaale ku guuleysta waxaan aada ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jir somalilan muse bixi cabdi oo noo suurtageliyay fursaddan qaaliga inaan maxaa haday aan noo suurtageliyay inaan ka mid noqono ardada dalka yani shaqo qaran oo barnaamijkana isagaa furay waana madaxweynihii horeeyey ee ardada u sameeya fursaddan qaaliga oo kale waan aad baana ugu faraxsanahay waay mahadsanid walaalo nin kale iyaduna halkan taagan magacaaga walaalo aniga magacayga waa sagal cabdiraxmaan daahir waatay hargeysa deganta hargeysan deganahay haa waay halkan adigu maxaad u timi waxaan u imi inaan ka qayb qalo dafcadda labaad ee shaqo qaran sanadkii hore way ku guulaysan ardaydii aniguna waxaan ahay ardayda imika dhammaystay jaamacadaha shahaadooyinkooda cusub yahay marka hadday guul baan rajeynaya madaxweynaha somalilan aad baan ugu mahadnaqaya mudane mudane muuse biixi aad baan u faraxsanaya wallahi waxaan nasiibkaygan qaadaya dee
xafiiska gobolkaad timaadeen dokumentkii maad gudbiseen haa waan gudbinay dokumentka waan gudbinay maantaan gudbinay waa tahay haddaba xaruntan ay ku xaraysanayaan dhallinyaradani maadaama gobolada loo qaybiyey waa xarunta gobolka maroodi jeex guddoomiyaha gobolka maroodi jeex jaamac xaaji axmed cabdi ayaan weydiiyey faa'iidada dhallinyarada ugu jirta mashruuca somalilan oo dhan waxaa laga qaadanayaa kun dhallinyaro ah kunkaa waxaa loo qoondeeyey inay noqdaan boqolkiiba soddon inay noqdaan hablo boqolkiiba shanna inay noqdaan dadka naafada ah boqolkiiba shan iyo lixdan waa waa inamo markaa guud ahaan kunkaa ayaa loo qeybiyey gobolada waxaa ugu jira runtii fursado badan oo aan lasoo koobi karin marka ugu horeysa dhallinyarada inamada waxaa lagu xareynayaa kuliyadda saraakiisha ee dararweyne oo ay ku jirayeen saddex bilood dhalinyaro gobolada dalka o dhan laysaga keenay weeyaan way isbaranayaan waxaa isbaranaysa dhalinyaradii ka timi gobolka awdal iyo kuwii ka yimi gobolka sanaag kuwii ka yimi laasacaanood kuwii ka yimi gabiley kuwii ka yimi togdheer kuwii ka yimi saaxil way isbaranayaan dabadeedna hadhow waxay yeelanayaan saaxiibo gobol walba jooga waxaa laga yaabaa inuu kii sanaag ka yimi iyo kii awdal ka yimi iyo kii sool ka yimi iyo kii saylac ka yimi inay qol wada galaan marka horta isbarashay dhalinyaradu ka faidaysa marka ugu horeysa marka xigtna waa fursad shaqo oo markay inamadu dhamaystaan saddexda bilood tababarka hablohuna waxay ku qaadanayaan jaamacadaha waxay gelayaan lix bilood oo ah shaqo qaran oo ay tabaracad ku shaqaynayaan iyagoo gunana qaadanaya fiican markay soo dhamaystaanna waxay noqonayaan shaqaalaha rasmiga ah ee wasaaradaha dowladda weliba waxaa ku jirta fursad kaleoo qaaliya iyaduna qofkii doonaya inuu waxbarashadii sii wato wuxuu ka faa'iidaysanayaa deeqaha waxbarasho ee dowladdu hesho lacag laaan lagu siinaya wixii deeqa waxbarashee dowladdu ay hesho ayaa iyaguna runtii jaanis aad iyo aad u fiicana ay helayaan dhallinyaradaasi qofkii doonaya markaa inuu waxbarashadaasi sii wato marka waa fursado aad iyo aad u qaaliya oo runtii dhallinyarada uu siiyey madaxweynaheenu oo ay kaga baxayaan shaqo la-aantii iyo runtii dhallinyaradii faraha badneed markay jaamacadaha kasoo baxaan meelaha istaagi jirtay o odhan jirtay shaqola-aan baa nagu dhacday waa tahay sidaa ka muuqata ilaa iyo iminka tirada dhalinyarada gobolka maroojeex soo xaraysatay waxaa muuqanaya inay aada u kala badan yihiin tirada dhalinyarada soo xaraysatay hawshan iyo tirada rasmiga ah ee gobol ahaan ama saamiga gobol ahaan rasmiyan loo qondeeyay hadda annaga gobolkan maroojeex waad arkaysaa dhalinyaradu way kusoo qulqulayaan aad bay u badan yihiin hadda ilaa kun iyo shan boqol oo dhalinyaro ah ayaa soo xaraystay codsiyadii ay ku doonayeen iyo shuruudihii loo dhigay welina way socotaa oo maanta bishu waxa weeyaan saddex iyo labaatan weli laba maalmood baa u hadhay waxaan filayaa in dhalinyaro badan soo xaraysanaysa oo kale labada maalmood u hadhay runtii waa fursad fiican oo dhalinyaradu ay kaga baxayaan shaqo la-aan waxaa taasi ka muuqata ama ay muujinaysaa in dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxay ay aada u tiro badan yihiin islamarkaana aanay wax shaqa ama camala gacanta ku haynin si kastaba ha ahaatee laba maalmood ayaa u hadhsan marka la eego tobankii cisho ee la siiyey in ay tartamayaashu ku soo xaraystaan waraaqaha siifiyadooda si ay uga qayb galaan dhalinyarada itixaanka laga qaadayo khadar maxamed cakuule v o a hargeysa